ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo xalay ka qayb galay munaasabad lagu qabtay degmada kaaraan ee gobolka banaadir oo lagu dhiiri gelinaya laamaha amniga ee dalka ee la dagaalamaya ururka al-shabaab ayaa waxa uu ka hadlay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin siyaasadda dalka gaar ahaan wada shaqaynta u dhexaysa xafiiska isagii kan madaxweynaha xamse cabdi barre ayaa soo hadal qaaday khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo kan maamul goboleedka puntland waxna uu sheegay in marka la eego heerka wada shaqayn ee u dhexeeya muqdisho iyo garawe uu yahay mid aan hagaagsanayn waxa uu sidoo kale tilmaamay in dowladda dhexe lagu hor istaagay in maamul goboleedka puntland ay ka shaqaalaysiiso in ka badan afar boqol oo macalin si loo tayeeyo waxbarashada dalka
waxaan rabnaa in garowe ay hormuud noqotaan ma rabna inay gadaal istaagto ma rabno waa inaan gadaal la istaajinin dhallinyarada soomaaliyeed ee reer puntland waxay xaq ku leeyihiin inay waxay ku leeyihiin dowladda federaalka ee soomaaliya inay ka helaan inay shaqo ka helaan ka badan afar boqol oo macallin ayaan diyaar u nahay inaan hawlgelinno oon mushaar siinno oo ay waxbarashada puntlandna micno kusoo kordhiyaan laakiin waa la hor istaagan yahay maxaa loo hor taagan yahay dhalinyarada haddaa dhalinyarada markaan cod ka rabnana ma waxaan dhahaynaa waad fiicantihiin markaan shaqa shaqo ay heli lahayna ma shaqadaan ka hor istaagayna dhalinyarada waa in loo ogolaado inay shaqaystaan ra-iisul wasaare xamse oo ku dhowaad laba iyo toban daqiiqo iyo bar ka hadlaya khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo puntland ayaa waxa uu sidoo kale ku eedeeyay madaxda maamul goboleedkaasi in ka maqnaashiyahooda shirarka wasaaradda maaliyadda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada uu halis ku yahay geedi socodka dayncafinta soomaaliya waxana uu madaxda maamulka puntland ku eedeeyey inay qaadayaan wixii mas-uuliyada oo ka yimaada
haddii dayn cafiskii ay kaadiga inoo taagan yahay oo bisha sagaalaad ama tobnaad ama kow iyo tobnaad ee sanadkan ay tahay daynta dadka soomaaliyeed shan bilyan ka badan oo culays daymeeda oo dul saaraa adduunyada aan tuugayno inaga cafinayso ka warrama wada shaqayn yar oo shir la isugu yimaado oo dowladda puntland la waayay hadday u fashilanta ka warrama yaa mas-uul ka noqonaya shacabka puntland mas-uul kama noqonayaan maamulkaa mas-uul ka noqonaya arrintaasi hadday dhacdo waxay noqon doontaa arrin taariikhda gasho taariikh madow ah bay noqonaysa waxaan u sheegayaa dadka soomaaliyeed ee reer puntland walaalahay ah isimada siyaasiyiinta aqoon-yahanada civil society-ga waa dad bisil oo xog ogaal ah oo wax walba og waxaan leeyahay ma mudnidin taariikh madow in puntland ay ku qoranto ma mudnidin in la yidhaahdo dayn cafiskii waa la fashilmay yaa fashiliyey puntland lama lama qaadan kara taas dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inaysan aqbali doonin in puntland laga rido dagaal sokeeye loona baahan yahay in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka shacabka deegaanadaasi ku nool lana tixgeliyo rabitaanka bulshada isagoo si dulmar ah u taabtay doorashooyinka qof iyo codka ah ee maamulkaasi uu hadda qorsheynayo inuu qabto odayaashu ay wax soo qoraan waa lagu soo caanamaalay laakiin waa laga fiican yahay waxaa fiican inay dadku isdoortaan oo si xola loo doorto waana meesha loo socdo sidii lagu soo caanamaalay baa geedi caanale ah markaas waa in sidii lagu soo caanamaalay lagu socdaa wax la wada ogol yahay lala yimaadaa haddii la guurayo meeshii laga guurayo waa in laysku waafaqsan yahay waa in dadku isla ogol yihiin waan soo dhawaynaynaa hadday dadku isla ogolaadaan laakiin waxaan laysla ogolayn maya wax keenaya dagaal maya wax puntland keen dhibaato u keenaya maya midna waa idin jirtaaba sideedaba gorgortan ka geli mayno puntland jiritaankeeda iyo in puntland lagu xadgudbo dagaal laga rido waa khab axmar hadalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee ku aadan ka hadalka khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka puntland ayaa imaanaya dhowr maalmood uun kadib markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu bannaanka keenay kala aragti duwanaanshiyaha siyaasadeed ee garowe iyo muqdisho dhinaca kale v o eda oo isku dayday in dhanka maamulka puntland ay la xidhiirta ayaa inoo suuro gelin si haddii ay suuragal tahay ay uga jawaabaan hadalka iyo eedda uu ra-iisul wasaaruhu u jeediyey madaxda maamul goboleedkaasi cabdilcasiis barrow v o e muqdisho